hay-adda tayadhoorka jubbaland oo kaashanaysa wasaaradda ganacsiga warshadaha ayaa maanta duleedka waqooyi kismaayo ku gubay toddoba boqol soddon iyo sideedkii shoob bura kaasoo kusoo xumaaday gudaha markabkii u soo siday kismaayo goobta lagu gubayey burka tayadiisa xumaaday ayaa waxaas ku sugnaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ahna xogayaha rugta ganacsiga soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda tayadhoorka jubbaland maareeyaha hay-adda tayadhoorka jubbaland injineer cabdi xuseen dubad ayaa faahfaahin ka bixiyey burka ay maanta gubeen badeecadan marka waxay ahayd badeeco kusoo hallowday badda intuu soo socday markabku oo intii daamijka ay soo gaadhay ahaa intii kala fayoobeyna de sidii ku fasaxantay intana dhaawac biyihii ay soo gaarsiiyeen muddadii dheereed ee badda uu kusoo jiray darteed shaybaadhadii markii la mariyey laysla gartay inaan la isticmaali karin dad iyo duunyaba sidaa daraaddeed baan maanta xaggan u joognaa oon rabna inaan ku gubno haddii ilaah yiraahdo way ku mahadsan yihiin dhammaan laamihii nagala shaqeeyey iyo anigoo ku hadlaya afka shirkadda taydhowrka ee jubbaland ugu dambeyn wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ibraahim xasan cabdi ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha lagu gubay burka wuxuuna sheegay in shacabka ku nool dowlad goboleedka jubbaland ay helayaan raashin lasoo huubiyey oo bad qaba raashinkan markaa soo hallaabay mana hallaabin wuu qoyey maadaama hadduu qoyeyna wuxuu marayaa jidka raashinka halaw la mid yahay taas waxaan mahad gaar u celinaynaa waxaa weeyaan hay-adda taydhoorka ee jubbaland oo iyada aad isu taxalujiyey inay hubiso wax kastoo ka soo dega tikaddan weyn iyo anzeya iyo waxa naga soo galaba xuduudadaba weliba aan ku dhiirigelinaya inay howshaa sii wadaan maadaama aan dhoorayno faydhoorka waxaa weyn ama caafimaadka dadkayna reer jubbaland raashinka la keena ama caabitaanka ama daawooyinka inay helaan raashin waafi ah oo garantiile ama waxaa weyn la aamini karo marka saake halkaas saas aan u imaanay inaan raashinkaanin toosnoo dadka inaan jubbaland ay cidhiiri tahay inaan raashin hallaabe ay ka soo doogi karaan inaanay jirin